Dhalinyaro ku nool magaalada Jowhar ayaa inta badan ka qayb qaata gurmadka caafimaadka ee loo fidiyo dadka danyarta ah ee u baahan gargaarka caafimaadka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar caasimadda maamulka Hiirshabelle ayaa ku baaqay in adeegyada caafimaad la gaarsiiyo bulshada danyarta ee ku nool deegaanada ka fog magaalada kuwaas oo aan lahayn xarumo caafimaad.
inta badan waxaa lagu caawin karaa si iskaa wax u qabso ah oo volunteer dhalinyarada inay inay u midoobaan iskaashadaan dadka tuulooyinka ay u geeyaan agabyada aasaasi u ah caa- ee caafimaadka sida een, agabka washka ee, ama agabka gacmo dhaqa oo kale kaniinka biyo sifeeyaha oo kale een, daawooyinka ama kaniiniyada een, loo isticmaalo markii xaalad shuban u dhaco oo kale shuban joojiye ee, kaniiniyada bahalka oo kale een, in dadkii dadka tuulooyinka qaarkood kuwa wax qori kara wax aqrin kara in tababar loo siiyo tababar caafimaad ah in loo siiyo waa waxyaabaha ugu weyn ee dadkaas lagu caawin karo ama laga caawin karo ee xagga caafimaadka isla wallaahi ka dhalinyaro ahaan aad baan ugu rajo weynahay ee inaan ka qayb qaadano adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar haddii ay noqon lahayd ee tababar caafimaad in loo sameeyo haddii noqon lahayd ogolmasho xaaladaha qaar ee caafimaad darrada markay soo wajahaan oo kale in loo furo goob ee emergency center xarun ee xaaladaha degdega ah lagula tacaalo oo kale markuu shuban u dhaco oo kale ama markii xaalad kale intay dhacdo oo kale sumoogid markay dhacdo oo kale shoog markuu dhaco oo kale in intaas dadkaas laga caawiyo waa waa ka dhalinyaro ahaan waa rajada ugu weyn ee aan qabno een wadan waxaan bilaabeyna ma ahan oo een ururo badan oo aan aniga qayb ka ahaa qaar aniga aasaaskooda qayb ka ahaa si volunteerism ah iskaa wax u qabso ah bulshada lagu caawinayo ayaa jirtay oo aan aasaasay qaybna aniga aan ii sheeg ee boardka aan ka mid ahaa marka een inta badan waxay diiradda saarayeen een caafimaad basic health ama caafimaadka aasaasiga ah ee bini aadamku uu u baahan yahay waxay gelintii
ka dhalinyaro ahaan waa ku rajo weynahay sababtoo ah dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee hadda ee leh aqoontii xirfadii sidoo kaleentood ee awoodna u leh inay bulshadooda u adeegaan kana qayb qaataan ee adeegyada caafimaadka so waana aad iyo aad wax u fiican oo dhalinyarada waxaan kula tali lahaa ani ahaan ee inay ka qayb qaataan adeegyada caafimaadka sidoo kale dhalinyarada inay ka qayb qaataan keliya maaha laakiin dhalinyaro badan oo aqoonta iyo jacaday soo dhameeyeen ee aan la howlgelin ayaa jira sababtoo ah dhalinyarada markii iyaga aan la howlgelinin ee kaligood inay wax qabtaan way adag tahay sababtoo ah ma hayaan wax walba ee shaqo lagu geli lahay ee wax walba ay u baahnaayeen in shaqo lagu galo waa inay iyaga marka hore inta haysan sababtoo ah dhalinyarada waa in la howlgeliyaa la wacaa la wacyigeliyaa ee la tartansiiyaa iyagoo badan oo ca- jaacado soo dhameeyey xirfadii aqoontii wixii oo dhan leh ayay magaalada buuxaan marka ee ma jiro wax oo hoos u dhac ku imaan kara haddii dhalinyaradaas laga faa'iideysto ee madaxda waxaan u jeedin lahaa in dhalinyarada ee aqoonta leh xirfadda leh ee inay ka faa'iideystaan ee bulshadooda si ay u adeegaan inay ku dhiirigeliyaan ayaa madaxda aan ugu baaqi lahaa Tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka caafimaadka ah mana jiro xarumo caafimaad oo ku yaala xilligani.